أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dhulgariir aad u xoogan oo sababay mawjado tusunaami ah ayaa ku dhuftay dalalka ku teedsan badweynta baasifiga ee dhaca qaaradaha aasiya iyo ameerika warbaahinada ka soo baxa qaaradda afrika ayaa aad u hadalhaya burburka iyo jabka soo gaaray maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo guulaha ay ku tallaabsadeen ee ciidamada mujaahidiinta munaasab lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalinjabisay maacadka qurduba ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe shil gaari oo uu ku geeriyooday ruux soomaaliya ayaa ka dhacay dalka zambiya maktabka dacwada wilaayada islaamiga baay ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaanka idaale ee wilaayadaas muslimiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud ayaa kormeeray madaarista qur-aanka kariimka ee degmada galhareeri ee wilaayadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay shanta bisha safar qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dhulgariir aad u xoogan oo mawjado tusunaami ah sababay ayaa ku dhuftay dalalka ku tirsan badweynta baasifika ee dhaca qaaradaha aasiya iyo ameerika marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya dhulgariir aad u xoogan oo cabirkiisu gaaraya sideed dhibic sideed ayaa ka dhacay xeebaha rooshka si gaar ah jasiiradda kaamjaadka taasoo dhalisay mawjad tusunaami ah wasaaradda gurmadka degdega ah ee ruushka ayaana ku dhawaaqday xaalad degdeg ah dhacdan ayaa sidoo kale saameyn weyn ku yeelatay dalka jabaan halkaasoo laga saaray shaqaalihii ku sugnaa lana joojiyey shaqooyinkii ka socday xarunta nukleerka ee fukushima kadib markii ay gaareen mawjaddii ugu horreysay ee tusunaami ah oo dherarkeedu yahay soddon sentimitir waxaana soo baxay digniino sheegaya in mawjado kale oo xoogan oo dherarkeedu gaarayo saddex sentimitir ay ka dhici karaan xeebaha jabaan ee ku tirsan badweynta basifiga hay-adda saadaasha hawada ee jabaan ayaa dadweynaha ugu baaqday inay ka fogaadaan xeebaha oo aysan u dhowaan badweynta ilaa laga qaadayo digniinta tusunaamiga sidoo kale dalalka mexico iyo indonesiya ayaa iyaguna soo saaray digniino la mid ah oo loogu talagalay dadka ku nool meelaha xeebaha ah dowladda maraykanka ayaa sidoo kale soo saartay digniin tusunaami ah oo ku wajahan xeebaha galbeedka dalka gaar ahaan gobollada californiya oregon alaska iyo jasiiradda hawaaye maamulka gurmudka degdega ah ee hawaaye ayaa shacabka u sheegay inay si degdeg ah uga guuraan deegaanada xeebaha iyagoo uga digay mawjado lagu tilmaamayo kuwo wax burburiya dhulgariirkan ayaa noqonaya kii ugu xooganaa ee laga diiwaangeliyo gobolkaasi tan iyo sannadkii kun sagaal boqol konton iyo labadii waxaana sii kordhaysaa cabsida laga qabo inuu dhulgariirkan horseedo saameyn ballaaran oo gaarta dhammaan dalalka ku tirsan xeebaha badweynta baasifiga mahadsanid marwaan warbaahinada ka soo baxa qaaradda afrika ayaa aad u hadalhaya burburka iyo jabka soo gaaray maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo guulaha ay ku tallaabsadeen ciidamada mujaahidiinta sida uu ku warramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan wargeyska albawaaba news oo ka mida warbaahinta ugu afka dheer ee dalka masar ayaa warbixin ka qoray horumarka mujaahidiinta al-shabaab waxa uuna sheegay in geesiyada towxiidku ay haatan wadaan howlgal ballaaran oo deegaano badan ay kaga sifeeyeen maleeshiyaadka ridada soomaaliya howlgalkan ayuu wargeesku ku sheegay inuu mugdi geliyey masiirka kooxda ridada islamarkaana uu muujiyey sare u kaca awoodda mujaahidiinta oo muddo ku dhow labaatan sanno dagaal aan kala har lahayn kula jiray isbahaysiga kufaarta caalamka iyo dabadhilifyadooda soomaaliya weeraradii cagmarinta ahaa ee geesyada towxiidku ay kula wareegeen magaalooyinka moqokori iyo maxaas ayuu wargeesku soo hadal qaaday waxa uuna ka dhawaajiyey in weeraradaasi ay soo afjareen duulaankii ashahaadala diriirnimo ee murtad xasan gurguurta uu ku soo qaaday deegaanada laga hirgeliyey ku dhaqanka shareecada islaamka wargeysku waxa uu ka shanqariyey in labadii bilood ee ugu dambeeyey ay mujaahidiintu isku fidiyeen deegaano badan oo istaraatiiji ah haatanna ay ku sii siqayaan deegaano hor leh xilli taageeradii kufaarta caalamka ay ku barbartaagneed kooxda ridada soomaaliya ay meesha ka sii baxayso dhaqdhaqaaqa islaamiga ayaa si tartiib tartiiba ugu fidaya dhulka soomaaliya iyadoo dhaqdhaqaaqa al-shabaab uu soo maray isbeddello labaatan sano gudahood ayaa lagu yidhi warbixinta wargeyska albawaaba news waxa uu intaa raaciyay in haatan ay halis ku jirto farahana ay kasii baxayso xaaladda amni ee kooxda riddada soomaaliya warbixintan oo wargeesku baahiyey talaadadii shalay ayaa sidoo kale lagu xusay in taqadumka mujaahidiintu uu yahay mid aan loo babacdhigi karin maadaama ayuu yidhi duqeymihii diyaaradaha maraykanka iyo weliba dowladaha kale ee saliibiyiintu ay muddo badan ka wadeen soomaaliya ay hor joogsan waayeen horumarka baaxadda leh ee ay ku tallaabsadeen mujaahidiinta al-shabaab
mahadsanid abu xasaan munaasab lagu sagootinayey dufcad cusub oo ka qalinjabisay mahadka qurduba ayaa ka dhacday degmada mu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe casaam carafaad ayaa faahfaahinaya warbixintan degmada bu'aale walaayada islaamiga jubbada dhexe waxaa ka dhacday xaflad si heersanaan loo soo agaasimayay oo soo qabanqaabay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadaas taasoo lagu sagootinayay difaac cusub oo ka qalinjabisay macadka qordoba munaasabadan ayaa waxaa lagu sagootinayay dafxada afraad ee ka qalinjabisay macadka kuwaasoo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey xafladda waxaana munaasabada kasoo qaybgalay culimo nabadoono waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabada kelimad ka jeediyay sheekh xasan takar oo boogaadiyey dadaalka ardayda iyo culumta ay soo bandhigeen waxaanu meeshaan ku dhegaysanay ama ku daawannay ardadii oo xifdiyey culumta kala duwan khaasatan culuum alislaamiya hadday tahay iyo culuum alidaara labadiiba waan dhegaysanay khaasatan luqadaha kala duwan oo mutanawica luqat somaal kadalika luqa alcarabiya kadalika luqat alingiliisiya tatawur la gaari weeye waxa weeyaan waxay kutusaysaa horumar aad iyo aad u sarreeya arrintaa iyada ah marka oo dhammaan aanu haddaan dhegaysanay waa xifdi xifdigu waa muhiim aasaas isagaa waa cilmi ogow wuxuu yidhi saaxibu raxbiya faxfad fa kullu xaafidin imaamu buu yidhi yacni xifdi haddaadan wax xifdin meel gaari maysi intaasi kadib waxaa munaasabada lagu sagootinayay dafxada afraad ee ka qalanjabisay macadka qordoba faraciisa degmada bu'aale ka hadlay mid ka mid a waxgaradka degmada waxaan leeyahay haddii ilaah yidhaahdo macallimiintii intan juhdi bixinaysay iyo intanoo arday oo dabeecad iyo kala meel ka imaatay haysayne waxaan leenahay jazaakumullahu khayra aljazaa waxaan leeyahay ardayda wixii lidin geliyey ee juhdi ahaa ama waalid ha idin geliyo ama dowladdeenna islaamka ha idin gelisee in la dayaco waa wax aad u khasaaro weyn waaye waxaan leenahay waxaa tihiin ubaxii u soo kacahayey maanta waddanka waxaa la rabaa dadkii bedeli lahaa himi caaliyaa laydinka rabaa gabdhaha muslimaadkana waxaan leenahay dee gabdhihii iyagana jihaad jooga nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam baa idinkana idinka rabnaa biidni illaahi tacaala qaar ka mid a ardayda qalinjabisay ah dafcada afraad ayaa bandhig ku sameeyey xafladda xafluna alkariim nuxayiikum taxiyata min alqalb يضيب شذاها مسكا وريحانا ويحمل في ضياتها حبا ووفاء ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وها نحن نجري الحصاد ونقذف الثمار أيها الحفل الكريم أحرف مجلات بالفوائد وحمل بزينة الفوائد ومعان متوجهة بالفرائض عبارات سطرت بماء الورد يا سائلي عن قرطبة وتعليمها واسمع ولما ينبع من طلابها خطب حري أن تنظم بجوهر كلام يدخل البهجاء في السامعين طلاب قد عرفوا حق ربهم وحققوا الصواب في الدارين جيل يفهم ويعرف ما عليهم ويعلم ما لهم من الحقوق وجوه مثل أغصان خضر وأزهار
sheekh cali darwiish oo ah waaliga huulaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa kelimad ka jeediyey xafladda waxuuna la dardaarmay ardayda qalinjabisay maamulka macadka qurduba ee buhaale iyo macallimiinta wax ka dhigta waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran mirihii aad soo saarteen yaa maanta guranaynaa ilaahi subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadkaana kugu dara ardadii waxaad soo barateen cilmi sharci ah iyo culuum idaari ayaad soo barateen culuumta aad soo barateen waxay u baahan tahay inaad culuumta insha allahu tacaala ilaahayna aad oga mahadcelisaan oo cilmigaana aad kordhisataan waxaan idiin dardaarmayaa cilmiga aad barateen inaad ku dhaqantaan insha allahu tacaala in dadkana la sii baro ummadda inteedii kale la sii gaarsiiyo maanta insha allahu tacaala waxaad ka soo gudubteen dugsigii hoose dhexe iyo sare ayaad ka soo gudubteen insha allahu tacaala waxaad u gudbaysaan hadda wixii ka dambeeyo daraasaatulculya ayaad u gudbaysaan jaamacadihii xaggeeda waxaan kaloo rabaa ardada mahadkan ka soo qorajebisay gabdhahii wiilalba sida cilmiga ay u barteen akhlaaqda iyo tarbiyada wanaagsan inay uga muuqataan waxaan guda galaynaa marka insha allahu bixintii jawaa-istii hadduu ilaahay ilmihi shahaadooyinka ugu dambayntii waxaa munaasabadda abaalmarina iyo shahaadooyin lagu gadansiiyey dafxadda afraad ee ka qalinjabaysay macadka qordaba fadhiciisa degmada bu'aale waad mahadsantahay cazaam ruux soomaaliya ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay dalka zambiya tafaasiisha warkani waxaa eegaya cabdiqani maxamed wararka ka imaanaya dalka zambiya ayaa sheegaya in darawal soomaali ah oo ka howlgalayay dalkaasi uu ku nafwaayey shil baabuur oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalkaasi shilkan baabuur ayaa yimid kadib markii gaari uu lahaa ninka soomaaliyeed uu kusoo duldhacay gaari kale taasi oo keentay inuu goobta ku nafwaayo qofka kasoo jeeda soomaaliya oo lagu magacaabi jiray cali bashiir mid ka mid ah dadka ku sugan wadanka zambiya si gaar ahna uga mid ahaa ehelada ninka dhintay ayaa baraha bulshada ku faafiyey muuqaal kooban oo uu kusoo bandhigayo sida uu shilka u dhacay waxa uu ninkan caddeeyey in ninka soomaaliyeed uu shilka la kulmay xilli uu hoos jiifay gaarigiisa wuxuu sheegay in gaari kale oo waddada marayay uu kasoo dhacay dalcad dheer oo lagu magacaabo daanjey ugu dambeenna ku yimid halka wiilay baabuurka u watay darawalka soomaalida ah inaa lilaahi waina ilahi raajicuun inaa lilahi waina ilahi raajicuun gaarigaas gaariga ku jiifo waxaa ku dhex jira maydkii cali bashiir odayga adeerkii cali bashiir ahaa ninaan asxaabnahay oo adeerkaya oday ah oo waxa weeye xalay isagoo iska badqaba gaarigiisa halkaa intuu ku baakintay iska seexday baa gaari dalcad dhan jahil zambiya ku taalo oo dhan jahil biika meel la yidhahdo u dhow dalcad dheer oo dhan jahil la yidhaahdo gaari ka soo fakaday baa gaarigii galay wakaas waxaa weeye gaarigiisii uu dhinacna u riday tareelihiisii u xootay isagina wuu ku jiifaa biinkii wakaa godsay kan waxaa weye soo fakaday kan hadda halkan yaalla laa xawla walaa quwata illaa billah cali bashiir nin odayah oo akhyaar u ahaa ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto gaarigaas watay isagaana iska lahaa ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto kulli nafsi daa'iqatulmowt qof kasta waxaa weeye wuxuu isagu qorshaysa maahna qorsho kale uusan ka warhayn baa imaanaya laa xawla walaa quwata illa billaahi caliy alcadiim roraayaal usoo duceeya odaga cali bashiir ahaa saaxiibkay marna adeerkay ahaa ilaahay uu naxariistay usoo duceeya ninkan dhintay ayaa ka mid ahaa dadka soomaaliyeed ee ka shaqaysta waddanka zambiya waxayna tani qayb ka tahay dhibaatooyinka ay la kulmaan gaadiidleyda soomaaliyeed ee ka howlgala waddamada dibadda mahadsanida cabdiqani maktabka dacwada wilaayada islaamiga baaya ayaa dowladdiina hoosoo gebagabeeyey haweenka maraakiista deegaanka idaale ee wilaayadaasi bashiir muxidiin wayman ayaa warbixinta warkani hayaa waxay ahayd dowro sharci oo qayb ka ah xamladii loogu magacdaray xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee ahaa u tukada sidaad igu aragteen anigoo u tukanaya ay ka socotay deegaanada hoosaga magaalada baydhabo ee uu waday maktabka dacwada dowradan oo socotay muddo sagaal maalin oo xiriir ah waxay xambaarsanayd magaca xafsa bintu cumar iyadoona shicaarkeedu uu ahaa assalaatu nuurun waxaa si gaara loogu qabtay dumarka muslimaadka ee wax ka barta maraakiista deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay muddadii ay dowlada socotay ayay gabdhuhu ku qaateen duruus sharci ah iyo casharo kale oo la xidhiidha salaadda ugu dambeynna waxaa soo gebagaboobay dowladda xafladdii gunaanadku waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee magaalada baydhabo culimo salaadiin odayaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya oo kelimad qiima ka jeediyey madasha xafladda ayaa dardaaran guud u jeediyey gabdhaha muslimaadka ee wax ka barta maraakiista deegaanka iidaale ilaahay tawfiiq siin waafajii walbarashay geedka magelkii bilaan haddii leero boqolkii boqol yal erkoolin bilaanta walbardaay ilaahay inka mahadii dadaalkana dadaalka dare iid halan dadaal walhalbarashada mahelee qof kasta intii wali barato iimanshani ziyaade alla cawdowshiniya ziyaade nagade tarbiyata awlaadiyena makeesa xigees lankadii walankasna si ilaahay ka caawda makasaw si musuunkale kalherida makasaw xagile keliy oo ilaahay keliy makasaw xagge bani aadan keliy makasaw xagidad iskuliyana makasaw laakiin haddii balbarato ilaahay diinshaentu wal ilaahay kalata kasaasa wal ilaahay kiliyana kasa ilaahay xaga kalena wasuuna xaaliindeeyi marka meelin baahanya inaysan diinka ilaahay barataan humaantan laisku ilaaliyo ilahay dad ilaaliyo koro laisku ilaaliyo walbarashadeedanka dadaala intaasi kadib waxaa goobta laga jeediyey kelimad soo bandhigaysa dowladda muddada ay socotay iyo duruustii ay beegsanaysay tan iidaala gabdhihii haafado iyo maraakiisii yaa may waa anta fadhiyaan geedka dowladda ilin gabgabaay dowladda may baa magaasha leerahay xafsa bintu umar shicaarshana may ahayn asalaatu nuurun hadaf jeena may ahayn tasiiru salaad yahay muddadeeda socotay dowladda may ahay tisata ayaam sotoosa daaregta ayaan socotay مقرر كدورود كباي معي منزلة الصلاة منظومة شروط الصلاة قصيدة خير النساء رسالة الصلاة دي هايتي دورود أرديد هكو قيب قال لمي وها تضب مركز أو إذا ركيال إيو معتي خديجة بنت خويلد أديلك درس يد كسي طلابتي قبله أول كبرة طالباتك والكبرة هين يا مي بوا دورود يا كارودين طالباتك سوهي ما بين الديرين التريد وجود لما بقول يعني أفرتين ونشان قبرود يا كفايدة ستي إن شاء الله بإذن الله ما بس لا خير كي وناك جدد أنا xamladaasiina maybaan ka tagana gudaad dadka muslimiinta ee salaadii on dilku kusaa kitaabada la kaga hadayna intaas waa dhigaytan sidoo kale qaar ka mid ah dumarka wax ka barta maraakiista deegaanka iidaale ee loo soo xiray dowladda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan waxyaabihii ay ku barteen dowladda ما هو تعريف الصلاة لغة واصطلاحا التعريف لغة الدعاء واصطلاحا عبادة ذات أقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ما حكم الصلاة المفروضة حكمها واجب قال تعالى ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة أي يقيم الصلاة خمسة بوضوعها وركوعها وسجودها وخشوعها في مواقيتها وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وأخرجه مسلم على من تجب الصلاة تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل كم شروط الصلاة وما هي
شروط الصلاة ثمانية وهي الإسلام العقل التمييز رفع الحدث إزالة النجاسة ستر العور دخول الوقت استقبال القبلة marka gabar yar oo cilmuhu ku hadlo ayaan ku sheegan haddii ilaahay ar alcilmu mablagu lqowmi dirwat sharafi wasaaxibu lcilmi maxfuudu man iktalafi yaa saaxiba alcilmi mahlan laa tadnisu bilmawbiqaatin famaa lilcilmi man khalafi alcilmi yarfacu beytun laa cinaada lahu wاljahlu yaxdumu beyt alcizi waasharafi gabar yaroo mailinsii daray ee macalimiinta ah xaalamta ashrafan aw ajalla man iladii يبني وينشي نفسا وعقولا سبحانك اللهم خير معلمي علمت بالقلم قرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته نورا مبين السبيل وضبعته باليد المعلم تارة سدى حديثا وتارة مفقولا أرسلته بالتوراة موسى مرشدا وابن بتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع بيان محمدا فسقى حديثا وناول التنزيل maktabka dacwada maamulka islaamiga ee magaalada baydhabo ayaa sidoo kale tartan cajiiba u qabtay dumarka wax ka barta maraakiista ku yaala saddexda xaafadood ee deegaanka idaale bismillaah unoo ee gabdhaha muslimaadka ku nool deegaanka idaal gabdhihii may baanaa dowridii hansooti yaana si tartanga galni sidhaafadoodlan tartamay sadiidi meydharaayuse meyay kaalangaleey xaafadda salaaxuddiin ya kaalankood gaatay xaafadda lamaad maybwa axmed guray yayeena kaalanto lamaad gaatay xaafadda saddexaad oo ah nuurul islaam yayeena kaalanto saddexaad gaatay mayba ka guulaysanay oonana siyay oonka wiinyi musxafka qur'aanka kariimka ya gaadani iyo hadiyaad kale oo kala duwan oo inta lanka xusu korne lanka sheego korne ya gaadani maybaanka mahadceliyaane ilaahay mahadceliyaan bacdallahi maybaan mahadceliyaane maktabka daawada
xamladan ay ka dhasheen dowraadka sharciga waxaay weli si toose kaga soconayaan deegaana hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay halkaasoo si weyn uga faa'iidaysanayaan muslimiinta ku nool deegaanadaasi mahadsanida waa iman ugu dambayntii mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud ayaa kormeeray madaarista qur-aanka kariimka ee degmada galhareeri ee wilaayadaas marwaan maxmed ayaa faahfaahinaya warbixintan هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم هذا قرآن كريم iyadoo la garowsanayo culayska iyo mas-uuliyadda weyn ee saaran ummadda muslimka ah gaar ahaan dhanka ilaalinta baridda iyo ku dhaqanka qur'aanka kariimka ah ayuu maktabka dacwada ee wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud waxa uu si rasmi ah u daafuray xamlad cusub oo muhiim ah oo loogu magacdariyay xamlatulcinaaya litacdiimi alqur'aani wa ahlih taasoo shacaar looga dhigay al itqaan waljawdah hamladan waxay xoogga saaraysaa dhowr qodob oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin gudashada mas-uuliyadda iyo ammaanada saaran guud ahaan bulshada ee ku aadan baridda qur'aanka korgalka guud ee madaarista qur'aanka si loo ogaado xaaladooda dhabta ah kalsoocidda madaarista tayadoodu wanaagsan tahay iyo kuwa u baahan dib u dhis iyo baraarujin dhiirigelinta macallimiinta iyo waalidiinta dadaalaya iyo baraarujinta kuwa ka gaabiyey mas-uuliyaddii looga baahnaa xamladan ayaa markii ugu horreysay laga bilaabay degmada galhareeriya halkaas oo maktabka dacwada si qoto dheer uga kuurgalay madaarista qur'aanka ee degmadaas ilaa shan iyo toban madraso qur'aan ah ayaa la booqday iyadoo si toos ah loola falgalay macallimiinta maamulka ardayda iyo waalidiinta islamarkaana ugu dambeyn imtixaan la qaaday ardayda madaaristaasi kaasoo lagu xaqiijinayay tayada waxbarashadooda waxaa dhammaan baaritaannadaasi lagu soo gunaanaday munaasabad ballaaran taas oo lagu qabtay degmada galhareeri waxaana ka soo qaybgalay oo goobjoog ahaa guddiga xamladan ee maktabka dacwada macallimiinta madaarista qur'aanka waalidiinta carruurta iyo marti sharaf kale ugu horreyn guddiga xamladan ayaa jeediyey warbixin ku saabsan ujeeddada xamladan iyo sida looga fuliyey degmada galhareeri iyo tirada ardayda ee imtixaanka laga qaaday waxay xuseyneen iyo arkeen horumar iyo dadaal muuqda sidoo kalena ay la kulmeen caqabado u baahan xal iyo wacyigelin dheeraad ah masaaishaas marka inagoo ka ambaqaadayna mas-uuliyaddaas ay xamladaas qaadnay oo la dhahayo xamlatu alcinaaya litacdiimi alqur'aani wa ahlih xamla ku saabsan alcinaaya waa daryeelid iyo danayn in la daryeelo oo maxaan ku laga warhaayo qur'aanka kariimka qaabkii loo weyneyn lahaa ee ehelkiisa hadda laga warramayo ilaahay ehelkiisa lagu sheegay dadkaasna waxaa weye mucalimiinta waaye mucalimiinta dadka soomaaliyeed agtooda waa la ogyahay dad sharaf leh dadkaas in laga warhaayo ayaa la rabaa marka si guud ahaan degmadu mashruucaas ama barnaamijkaas wuxuu ka dhex socday muddo afar maalmood oo maanta afaray u tahay dugsiyada hadda aan soo marnay degmadan ku yaalo waa shan iyo toban madaraso mucalimiinteedana shan iyo toban macalin waaye guud ahaan ardada oo aan soo aragnay oo aan la soo kulannay hadday tahay dhanka qiraa'ada iyo kitaabada in la imtixaamo la fiiriyo qiraa'ada iyo qur'aanka qaabkay u akrinayaan toddoba boqol konton iyo afar arday ayaan hadda imtixaan ka soo qaadnay ku nool magaalada tangal hereeri si guud ahaan toddoba boqol konton iyo afar arday ay ahaayeen madaaristani shan iyo toban madarasay ahaayeen marka imtixaan iyo dabagal iyo shay haddii la qaadana waxyaabo badana la arkayaa waxyaabana waan soo aragnay ciddii lahayd oo gaar ahaan mucalimiinta si gaar ah iyo si guud ahaanba waan iska waraysanay intaas kadib macallimiinta madaarista ayaa hadalka qaatay iyagoo si weyn u soo dhoweeyey xamladan waxay muujiyeen farxad waxayna u arkeen barnaamij lagu xoojinayo muhiimadooda sharafta leh marka adduunyo kale haddii qur'aan nala siiyey inaan usii hanqal taagnahay nabigeennana waa loo diidey annagana wixii nabiga loo diiday calayhi salaatu wasalaam waa naloo diiday marka waxa waaye qur'aankaas weyn maadaama nala siiyey haddana meeshaan waxa la isugu yimid waxa waaye qur'aankaas sidii loogu weyney lahaa ahalkiisa loo weyney lahaa makaanka lagu dhiga loo weyney lahaa wax walba loola nadaabi lahaa kor loogu qaadi lahaa loo sharfi lahaay qur'aanka xataa haddii la weyney diido su-aashiisii hadhow qiyaamaha taal xamladan ay ama walaayada ama maktabka dacwadu ay keeneen aadaan ugu qanacsannahay waa soo dhoweynaynaa aad iyo aadaan ugu qanacsannahay waa soo dhoweynaynaa waxaan ka mid ahay macallimiinta degmada galhareeri waana ku faraxsannahay xamlada magaceedu u yahay xamlatulcinaaya litacdiimi alqur'aani wa ahlihi waa xamlo ku soo aaday wakhti loo baahnaa waxaan leenahay walaalaha maktabka xamlada qaabishanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr badan ha siiyo miisaankooda xasanaadkana allah u saaro waxay gudanayeen waajibaadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku addoonsaday intii tabartooda waa ay guteen wayna baraarujiyeen waxaan u baahnayn bay noo sheegeen ahdaafta barnaamijka iyo waxaa weeyaan u daaranayna way farabadnaayeen waxaa ka mid ahaa in waxaa weeyaan la guto mas-uuliyadda qof walbaba waxaa weeyaan qoortiisa saaran ayaa ka mid aheyd waxaa ka mid aheyd in khaflada layska baraarujiyo ammaanadana si waxa weeyaan waafaqsan sida shareecada islaamka ay qabto waxaa weeyaan loo guto in waxaa weeyaan laysdhiiro geliyo ahdaaftu way badnaayeen intaas ayaa ka mid aheyd walaaluhuna sida loogu tala ayay guteen si naseexo iyo waxaa weeyaan tawaaduc ay ku dheehan tahay marka intaas ayaan kusoo gebagabayaha xamladuna waxaa weeyaan sida loogu talagalay ayay u dhacday wakhti loo baahnay ayay waxaa weeyaan nasoo haleeshay ilaahay subxaanahu watacaala kuwa kuwaxa ku dheefsanaa allah naga dhigo ilaahay baa mahad iskale wax maaragtaahay noo nagu dul wareega oo na imtixaama oo maaragtaahay diinka soo u yaallaa yiraa allihina siiyey ayaa mahad iskale cid aan cidu ka korayn cidina aysan canaanahaynin waxba ma qabsato ilmuhu haddii meel laysugu keeno haddii aysan waarid lahayn wax ma qabsadaan ilaahay baan u mahad celinay ka dambana walaayada islaamka oo na muraaqabayday ayaan uga mahad celihaynaa socodkeeda iyo maaragtahay juhdiga ay nagu baxsheen annagana ilaahay waxaan ka rajayhaynaa inaan maaragtahay arrimahooda iyo socodkooda iyo maaragtay qulaasayntooda aan wax ku dheefno oon wax juhdiga hadda aan bixihayno aan sii bixinno oon sii labanlaabno insha allahu tacaalaa dhanka kale waalidiinta ka qaybgalay munaasabadda ayaa muujiyey dareenkooda farxadeed iyagoo sheegay inay ku qanacsan yihiin dadaalka laga wado madaarista sidoo kalena soo dhoweeyey xamlada islamarkaana sheegay inay garab istaagi doonaan horumarinta malcamadaha qur'aanka lagu barto waxaan leenahay marka munaasabadan mid qaali ah waaye agteenna ka ah waan lagu dadaalay raggii soo kormeeray oo soo arkay layaca ka jira meelaha qaybaha wanaagsan iyo qaybaha dhexdhexaadka ah iyo qaybaha liidana juhdiyay bixiyeen ilaahay khayr badan ha siiyaan leenahay waxaan isku afgarnay in layaca ka jira wuxuu la egyahaaba laga saaro oo dhinac walbaba waxaan isku baraarujinay dhinac kasti in laga layac tiro hadday tahay xagga aqoonta qur'aanka iyo tansiixa iyo fahmiga iyo maaragtay ilmaha farbarkooda ee hadday tahay guriga hoyga ah oo laysugu imaanayo oo haddii bukuuraya ardayda iyo macallimku ay joogaan ilaahay kalaamkiisana lagu barahayo intaba in maaragtay la dayac tiro waa isu sheegnay waana soo dhoweynaynaa kuwii ardaydoodu diin qaadaan allah nagu daraan leenahay dad ay waxbarayaan ay ka sii diin qaadaan oo macallimkii macallim dhaan ayagan allah ka dhigaan leenahay haddaan nahay waalidiinta aan ku garab istaagno ee mucalimiinteenna iyo maamulkeenna intaba sidii loo hormari lahay hadday tahay dhismaha dugsiga hadday tahay gogoshiisa hadday tahay nadaafadiisa hadday tahay kawarqabiddiisa annagoo ilaahay subxana wa tacaala u kaashahayn waxaan rajayaha insha allahu tacaala inaan isu kaasho doonno kunaan dadaali doonno ilahayna waxaan weydiisaynaa inuu noo fududeeyo oo na waafajiyo maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ah qorsheeyaha agaasimaha iyo mas-uulka hirgelinta xamlada muhiimka ah wuxuuna maktabku muujiyey in galhareeri keliya aysan ku ekaan doonin balse la qorsheynayo in dhammaan degmooyinka wilaayada laga hirgeliyo xamladan xamladan alcinaayah litacdiimi alqur'aani wa ahlihi waa mid ku salaysan in qur'aanku uu helo daryeelkii uu mudnaa dadka barayana la garab istaago iyadoo la faguraysa qaababka ay u shaqaynayaan madaarista waxbarasho ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landaluusi xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu